halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka f m yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee somaali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah bisha oktoobarna waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
One of the things I fear about Ebola is that it could spread more widely in Africa. If this were to happen, it could mid ka mida waxyaabaha aan uga baqo ebola waa inuu cudurku ku sii fido afrika haddii ay taasi dhici lahaydna waxay khatar ku noqon lahayd hannaankeenna caafimaadka kaasi waxau ahaa thomas freden oo madax ka ah hay-adda c d c ee ka hortagga cudurrada ee dalkan maraykanka
qodobada kale ee dhegaystayaal aan idiin hayno waxaa ka mid ah xildhibaano iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo ka doodayaa sharcinimada heshiiskii garowe ku dhex maray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland madaxweyne obama oo sheegay inay dhici karto inuu ergey u magacaabo la dagaalanka cudurka ebola maraykanka oo sii xoojinaya duqayntii uu ku hayay kooxda isis iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
madaxweynaha ruushanka valadimir putin ayaa uga diga wadamada yurub inay wajahayaan khatar xagga maritaanka ah oo ku aadan gaaska dabiiciga ee ka imanaya ruushanka haddii aysan yukrein xal ka keenin muranka xagga lacagta ee kala dhexeeya moscow mr putin oo hadalkan sheegay kahor intii uusan la kulmin madaxweynaha yukrein betro boroshenko iyo hogaamiyeyaal kale oo yurub ah oo ka qaybgalaya shirka ka socda magaalada milan ee dalka talyaaniga ee ruushanka xasarada yukrein ayaa la filaya inay majaraha u qabato kulanka moscow iyo wadamo yurub waxaana labadaba ay raadinayaan in la xaliyo muranka xagga gaaska ah iyo dagaalka muddada lixda bila u dhexeeya dowladda ukrein iyo mucaaradka uu ruushanku taageero ee gooni goosadka ah bishii juun ayaa ruushanku ay hakiyeen gaaskii sii mari jiray ukrein iyagoo sheegay in ay bixiso ukrein lacag dhan shan milyan oo doolar oo markaasi deyn ah oo lagu leeyahay
urur u dooda xuquuqda aadanaha ee syriya ayaa sheegay in lix boqol iyo lixdan qof lagu dilay dagaalka muddada bisha ah ka socda magaalada kobani oo ku taala xadka syriya ay la wadaagto turkiga ururka oo saldhigiisu yahay britain ayaa sheegay shalay oo khamiis ahayd in saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar ka tirsanaa mintidiinta islaamiga ah lagu dilay dagaalka u dhexeeya xogaga kurdiska ururka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu sheegay oo kale in dagaalkaasi lagu dilay laba boqol iyo konton iyo siddeed ka tirsanaa dagaalyahaniinta kurdiska gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay in duqaynta uu horseedka ka yahay maraykanka ee kobani lagu dilay boqolaal ka tirsanaa mintidiinta isis laakiin uu ka deeriyey xaaladda ka jirta dhulka lagana yaabo in magaalada ay gacanta u gasho mintidiinta afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jon sakia ayaa waxa ay sheegtay in sarkaal maraykana uu kula kulmay baris xubno ka tirsan xisbiga kurdis democratic party subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale dileenahay halka aad weli nagala socotaana waa washington magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana ayaa waxaa dadka deegaanka ay ka cabanayaan daryeelka caafimaadka oo aad u liita xilli qaar ka mid a cudurrada dilaaga ah ay ka jiraan halkaasi iyadoo tallaalkaasina uu ciriiri yahay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne
iyadoo magaalada beledweyn ay xarumo ku leeyihiin inta ugu badan hay-adaha ka howlgala soomaaliya ayaa haddana waxaa bilihii ugu dambeeyey guud ahaan gobolka laga waayay tallaalka lixda cudur ee dilaaga tiro haween ah oo v o a la hadlay ayaa sheegay in maalin walba ay tagaan xarumaha caafimaadka si naftooda iyo tan caruurtoodu ay tallaal ugu helaan balse ay dib u laabtaan iyagoo aanan waxba helin deegaanada ay maamusho dowladda qayb ahaan magaalada beledweyn iyo nawaaxigeeda waxa laga helaa oo keliya tallaalka bolio halkan waa cisbitalka magaalada baladweyn waxaa gudihiisa dhex jooga haween iyo carruur fara badan oo tallaal raadinaya ujeeddada halkaa u imid waxay tahay aniga uu reeyay isbitaalka aan imid teetanana aan waayey talaaloo dhanna aan waayey marka markii kugu horreysay miyaa mase hadda ka hor waa timid oo waa ka weysay mayo markii iigu horreysa waa hadda meelo kaleo hadda naloo tilmaamana ma jiraan oo talaalaa jira la dhahay uureydoo kale teetanadoo kale wax walboo kale wax kastoo talaalka u fiican yahay maxaa marka naag uur lamaa talaal ka maaranto hadda ka hor talaal isbitaalkan weligeyba hal maraa la iga talaal markii emasaf ay joogtay hay-adda hadirtaan say u qabsatay ta- talaalka ma aanaa helin ee, walaal ujeeddada ah halkan u timid maxay tahay talaal baa annaga ureyda iyo ilmaha u rabnay waana wayne ilaa laba bilood marka ma adigaa raba mase ilmaa u rabtaa anigana waa rabaa ilmahana u rabaa haa dhowr beriyaa soo noqday waana waaya hadda ka hor waa la heli jira laakiin hadda mala ilaa laba bilood waxaan u imi daawo si sar loo hadal haa daawo maxay tahay daawada daawada tallaalka haa caruurta iyo dadka uurka leh xaamilada ah daawo ilaa laba bilood ma aan helin bish laba bilood camalba daawada way naga go-antaa oo waa soo laabanaysa waa haa waa soona noqonayna hadda ka hor ma heli jirta haa waa heli jirna waa heli jirna daawada oo qaadan jirna goorma kugu dambaysa ada inaa istalaashto inaa istalaala aniga saddex bilood ka hor waxaa sidoo kale gudaha cisbitalka aan kula kulmay agaasimaha axmed maxamed khaliif Ee, runtii waxaa dhibaato weyna nagu hayso dadkii ee, ilmihii yaryaraa oo la- markay dhashaan talaal u baahan ee, sida cudurka jiraacada ee, xiiqdheerta ee, te- teetanada ee, cudurkan maar t b-da intaas ilmaha laga daaweyn jira cudurro laga daaweyn jira dhammaan in hadda aan talaal loo heli karin Ee, haweenka uur kale waxaa la siin jiray teetano intiiba lama hayo marka waxaa dhibaato weyn naga hayso Ee, talaal inuu hadda isbitaalka uusan haysan ee, gobolkiina uusan meel kaloo hadda talaal laga heli aysan jirin waxaad arkaysaa in cabasho badan ay ka muujinayaan mar walba ayna weydiinayaan leeyahay talaalkii aaway markii la yidhaahdo talaalkii ma yaallo way iska noqdaan ayaga oo aad iyo aad u murugaysan oo aada uga xun inay is- heli karin talaaladii maaragtay dhammaa oo talaal buuxda aysan heli karin howlwadeennada caafimaadka qaarkood ayaa v o a u sheegay in ilaa horaantii sanadkan tallaalka aanu joogto loo helin haddaba haddii tallaalka mar la helayo marna la weynayo maxaa dhibaato ah oo ka dhalan kara waxaa su-aashaasi ka jawaabaya dr maxamed cabdi shabeel maxaa yeelay sida hadda tusaale haddaan soo qaadano ilmaha markuu dhasho ilaa sagaal bilood uu ka gaaraayo tallaal joogtaa oo bilaa ayuu leeyahay marka eh, tallaalo kale waxaa jira sida booliyada jadaacada difteeriyada muxaa tetanaska mislaska marka sideeda macnaha waxaa lu- muhiim ah tallaalka in ilmaha eh, under fiveka inay joogto u helaan ama qalal ha ahaado ama kuwa dhasha ha ahaadaan eh, tallaal dhammaystiran oo maaragtay soomaaliya oo dhan gaar ahaan eh, muxuu ahaa beledweyne ama hiiraan Eh, si inta badanna waxaa loo baahan yahay tallaal inta la tallaal ilmihii labadii kale inay waayaan arrintaas arrin maaragtay muhiim arrin aada waxa weeye eh, ah, dhibaato ugu keenaysa bulshada marka tallaalka sidiisu waa ka hortag ka hortagana eh, bini aadamka oo dhan ayuu u fiican yahay khaasatan eh, muxuu ahaa cuduradan dilaaga ilmaha inta badan u badan under five yearska maamulka magaalada baladweyn ayaa walaaca ka muujiyey dhibaatooyinka ka dhalan kara tallaal la-aanta deegaanka ka jirta maxamed cismaan cabdi macalin kalaafow waa guddoomiyaha magaalada baladweyn cuduradan hadda lixda oo dilaayiga ah oo ciyaalka iyo haweenka uurkale iyo dadka liidaba inta badan soo rito muddo lix bilooda degmada beledweyne lagama qaban inkastoo hadda qaybta dabaysha oo muxuu ah w h o ay hadda ay hayso cuduradaas waxaa ka mid ah jadaacada eh, xiiqdheerta teetanada cudurka loo yaqaano cudurka qaaxada la yidhaahdo iyo cudur kalento hadda soomaaliya inta badan aanba ku badneen oo la yidhaahdo laba carab waxaan joognay xilliyadii ay cuduradaas faafayeen roobka iyo xilliyada muxuu ahaaye eh, dadka weli waxay ku dhacaan cuduradaas dadka markii ay nafaqo beelaan oo ay aad u liitaan marka hay-adaha shaqada ku leh marka hore waxaa bixi jiray unicef ayada lafteeda iyo hay-adaha kaloo shaqo ku leh codor dheer aan ku gaarsiinaynaa degmadan beledweyne arrintaas aad ay ugu liidan tahay ciyaalka haweenka uurkale iyo dadka mar walbaba liidan ayaa cuduradaas ku dhacan inaysi degdega arrintaasu hay-adaha quseeyo ay la soo gaaraan dhibaatooyinkaasu soo foo saari haddeer qaarkood ay bilaaw yihiinba meelo ka mid ah soomaaliya waxaa dhowaan lagu arkay kiisas cusub oo cudurka dabeysha xilli xuduudaha soomaaliya iyo waddamada dariska aanu jirin ilaalo koontaroosha dadka soo galaya iyo kuwa baxaya xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
markaad nagala socotaana waa v o a washington barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaa waxaa maanta aanu ku eegeynaa heshiiska ay dhowaan garowe ku kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo maamulka puntland maxamed colaad xasan ayaa noo soo diyaariyey doodaasi waxaa ka qaybgelaya xildhibaan jawaahir axmed cilmi xildhibaan saadaq abshir garaad iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye qayb yar oo ka mida doodaasina aanu wax idinka maqashiino
dowladda federaalka meel ay heshiiskaas ku burisay ama dadkii heshiiska saxiixay ay kawar ku wargelisay oo tiri maxaa la yidhahdaa heshiiskii waa saan iyo saana ku jiraan ama waxbaa ka soo laabtay ma aanay jirin keligeedaa iska burburisay maxay aheede puntland ay tagtay heshiisay lasoo saxiixday waxaay shaqo kulahayn bay gashay gobol inay laba qaybood u kala qaybisay tiraahdo koonfurta midugna waxay raacaysaa galguduud waqooyiga midugna waxay raacaysaa gal muxuu ahaa puntland runtii waxaas iyada waxa ay shaqo kulahayd ma ahan dalkan wuxuu ku heshiiyey dastuur federaal ahaa dalka u yaalo inkasta uusan maxay aheede dhamaystirnayn uu dhamaystirmayo markii ummadda soomaaliyeed cood u qaado haddana waa un dastuurkii dalka uu degsaday oo lagu heshiiyey oo maxay aheede lagu maamulahayo dalkan dastuurkaas qodobkiisa afartan iyo sagaalaad wuxuu sheegayaa tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo degmooyinka firqada koowaad waxay leedahay tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka cusub waxaa go-aaminaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayadoo baarlamaankii uusan muxuu ahaa go-aamin in maxay aheede xukuumadii iyo qaybo kale iyo inta meel iskugu tagaan ay dhahaan gobolkii labadaas qaybood baan u qaybinay waxay ka mid tahay nasidarada jirtay waayahan oo madaxdii sare oo la rabay dalka oo la rabay inay ilaaliso dastuurkii ayagu ay ku yimaadeen oo lagu doortay ama lagu magacaabay ama lagu dhistay ama loo lagu ansixiyey inay haddana ayagu ay jebinayaan waa ayaan daro xildhibaan jawaahir waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa xildhibaan shuuriyaan siinayaa sida ka muuqata aragtida jawaahir iyo dad fara badan oo soomaaliyeed aragtida ay qabaan dhowaan ergeyga gaarkii qaramada midoobay sidoo kale nicholas key oo golaha ammaanka warbixin ka siinaya arrimaha soomaaliya ayaa sheegay in dabayaaqada sanadkan ama bishan haddii ay suuro gasho marka uu dhacayo shirka arrimaha soomaaliya ee copenhagen dalka denmark lagu qabanayo in ay soomaaliya yeelan doonto qariidado cusub oo federaal ku dhisan marka dadka dhaliilaya siyaasadda federaalka ee soomaaliya waxay leeyihiin dowladdu waxay wax ku wadaa si deg deg badan waxaan siinayaa xildhibaan shuuriye wasiir ku-xigeenka howlaha guud aad baa umahadsantihiin waxaa weeye horta dowladda federaalka ah ayadaa mas-uulka ah dalka waxaan rabaa oo halkan aan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan ku sheego arrinta laisku haysta ee meeshay ka qurunsan tahay waxaa weeye waa gobolka mudug weyn xaqiiqada arrintaas waa waan ogsoonahay waxaan rabaa si cad inaan u sheegno labaatan iyo shan sano ka hor dadka reer mudug way heshiiyeen heshiis la og yahay oo labaatan iyo shan sano ka hor ay heshiiyeen way ku caanamaaleen oo runtii kudayasho mudan oo heshiiska gaalkacyo ka dhacay heshiis lamida weli soomaaliya kama dhicin waa kugu soo noqonayaa xildhibaan saadiq baan siinayaa xildhibaan saadiq hadallada soo noqnoqonaya iyo hadalkan wasiirkuu sheegaya ee ah in magaalada gaalkacyo heshiis ka jiray haddaan tix raacno tusaale ahaan dadka ku nool gaalkacyo muddaba waxay waxaa kala qaybinayay xuduuddii qabaliga ahayd ee dagaalada sokeeye ka dhashay hadda nidaam iyo dowladnimo ayaa loo socdaa federaalkiina waxaad moodaa inuu sii xoojinayo in magaalada wixii ka dhaxashay burburka dowladnimo ay ku sii jirto marka muxuu heshiiskan uga dhigan yahay dadka reer gaalkacyo waxaan siinayaa xildhibaan saadiq baan siinaya heshiiskan runtii walaashii xildhibaanada waan dhegaysanaya qodobadii cuskaradka ee dastuurka federaalka waa run habka iyo nidaamka loo marayo dhismaha hirgelinta nidaamka federaalismkaana qodobada ka ka hadlaya qodobka forty nine baa kamid ahaa waxay sheegtay in in baarlamaanku soo saari doono sharci xaduudaha ka hadli doona intaan la samayna in la sameeyo guddi marka articalka ay walaacay cuskatay toos wuxuu lid ugu yahay oo u qabanaya oo sharci darro ay ku tahay heshiiska ay sheegasay xamarka dhacay
haddaba ha moogaanin doodaasi oo dheer xiise gaarana leh maxamed colaad xasan ayaa noo soo diyaariyey idaacaddeenna afarta galabnimo ayaad ku maqli doontaan haddii allah uu dilhi noo saamaxo dalka maraykanka ayaa sii xoojinaya kuna sii tallaabsanaya duqaymihii dhinaca cirka ee ka dhanka ahaa mintidiinta islaamiga ee ciraaq iyo syriya waxaana milatarigu uu sheegay in ay dabciyeen siqitaankoodii ahayd in ay gacanta ku dhigaan magaalada xadka ku taalla ee kobani laakiin dadka arrimahaasi ka faallooda waxay kordhiyeen baaqoodii ahaa in laga fikiro ciidamo dhulka ah oo sii xoojiya ololaha ka dhanka ah mintidiinta wariyaha v o eda meredith poel ayaa warbixinta nooga soo diyaariyey arrintaasi ibraahim xasan daandure ayaa soo koobaya
dayuuradaha dagaalka ee isbaysiga uu horseedka ka yahay maraykanka ayaa sii wada inay bambooyin la dhacaan mintidiinta islaamiga ee daacish oo xoogaga kurdiyiinta ay ku dagaalamayaan kobani fidio laga soo duubay ayaa muujinaya dagaalyahaninta isis oo ku sii siqaya magaalada falanqeeyaasha dagaalka sida christopher hamara oo ka tirsan macadka daraasaadka dagaalka ayaa sheegay in go'doominta kobani ay muujinayso saamaynta xadidan ee duqaymaha dhinaca cirkaa the airstrikes alone are clearly insufficient to stop the growth of the Islamic State.
duqaymaha xagga cirka keligood sidaa cad kuma filla inay joojiyaan kobaca isis maraykanka ayaa sheegay in weeraradiisa cirka qasdigooda uu yahay in laga hor joogsado mintidiinta inay sahay iyo xoogagba ay u diraan kobani ergega madaxweynaha john allen ayaa waxauu sheegay in duqaynta cirka ujeeddada laga leeyahay ay tahay inay hor joogsato awoodda dhaqdhaqaaq ee mintidiinta That, in fact, uh, has occurred in some areas. Uh, they still retain some tactical momentum in other areas, uh, and that's to be expected.
dhabtii taasi waxa ay ka dhacday meelaha qaar meelaha qaarna waxa ay wadaan dhaqdhaqaaq xeeladeed taasina waa wax la filayey inkastoo si xoog la diiradda ay u saaran tahay syriya ayaa haddana ciidamada ciraaq waxa ay dagaallo qaraar oo lagu dhintay isugu hor yimaadeen mintidiinta gobolka aan xasiloonayn ee ambar dhowaan ayaa waxaa mintidiintu ay galeen tuulooyin iyagoo weeraro ku qaaday xarumo ciidan oo aan ka fogeyn magaalada bakhdad khabiir xagga siyaasadda ee macadka difaaca ee brookings oo magaciisa la yidhaahdo michael o hanlon ayaa waxa uu sheegay si gacan loo siiyo in ciidamada ciraaq ay dib uga soo kabtaan khasaaraha gaaray maraykanka oo u baahnaan doono in ciidamadiisa dhulku u adeegsado dagaalada ka dhacay syriya iyo ciraaq badankood waxaa ka qayb qaatay xoogo kurdiyiin ah laakiin dagaalyahaniinta kurdiska ma haystaan hub culculus oo u dhigmaa kii hore ay u qabsadeen mintidiinta isis waa kan mar kaleeto khabiir christopher hammer In the absence of airstrikes, I think that the Islamic State would have already conquered everything in Syria that they wanted.
haddii aysan jiri lahayn duqaymaha dhinaca cirka ah waxaan qabaa in isis ay qabsan lahaayeen wax kasta oo ay doonayeen syriya sidaas darteed saameyn ayay duqaymuhu leeyihiin marka aad ka fiiriso dhinaca hakinta in dagaalyanintu ay halkaasi kusii durgaan turkiga ayaa waxa uu ciidan iyo taangiyo uu leeyahay ilaalo ay ka hayaan xadka ay wadaagaan syriya laakiin turkigu waxauu hore u diiday inuu dagaalka ka qayb qaato taasi oo horseeday mudaaharaadyo xooggan oo kurdiyiin caraysane ay ka dhigeen gudaha dalkaasi iyadoo istaraatiijiyadda maamulka obama ay ku jirto in la tababaro shan kun oo dagaalyahanin ayaa dadka wax falanqeeya waxay sheegayaan in laga yaabo in taasi ay qaadato sanad ku dhowaad sida uu sheegayo khabiir michael o hanlon In Syria, we are nowhere near a complete strategy for many reasons, including the fact that we don't have people on the ground.
ma joogno meel u dhow istaraatiijiyad dhammaystiran ee gudaha siriya ah sabab badan awgood oo ay ku jirto dhabtii in dhulka aanan dad ku lahayn mintidiinta isis ayaa waxay weli sii wadaan inay internetka soo dhigaan cajalado ay uga codsanayaan dhallinyarada inay ku soo biiraan dagaalka warbixintii meredith buwel ibraahim xasan daandure ayaa noo soo koobayay
madaxweyne obama ayaa u muuqday in weli uu kasoo horjeedo xayraada xagga socdaalka ah in la saaro waddamada galbeedka afrika ee uu cudurka ebola ka dilaacay wariyaha v o eda ee aqalka cad luis ramirez ayaa waxa uu soo sheegayaa in madaxweynuhu uu sheegay inay dhici karto inuu soo magacaabo qof mas-uul ka noqda dadaalka lagula dagaalamayo cudurka ebola ee maraykanka falsin axmed iimaan oo istuudiyaha ila fadhida ayaa inusoo koobaysa mahadsanid daandure waxaa sii kordheedhayaa culeysyada madaxweynaha lagu saarayo in tallaabooyin dheeri ah uu qaado sidii looga hortegi lahaa cudurka ebola inuu ku fido maraykanka kadib markii kalkaalisadii labaad ee caafimaad cudurkani uu ku dhacay gobolka texas dadka dhaliila maamulka obama ayaa sheegaya inay dowladdu tallaabo ku filan aysan ka qaadin sida looga hortegi lahaa cudurka ebola inuu fido waxaana ay dadkaasi soo jeedinayaan in maraykanku uu joojiyo duulimaadyada ka imanaya dalalka guinea liberia iyo sierra leone kadib kulan uu la qaato xubnaha guddiga ka jawaab bixinta cudurka ebola ee aqalka cad ayaa xalay madaxweynuhu waxa uu caddeeyey in uu kasoo horjeedo in la joojiyo duulimaadyadaasi isagoo yidhi ma hayo diidmo cilmi ku dhisan oo lagama maarmaan ka dhigaysa in la xanibo duulimaadyadaasi tallaabooyinkaasi ayaa waxaa ku jira markaasi madaxweynuhu waxa uu sheegay inay jiraan tallaabooyin muhim ah oo ka wanaagsan in la sameeyo xanibaadaasi oo ay qaadayaan waxaana tallaabooyinkaasi ku jira in la baaro rakaabka diyaaradaha ka hor inta aysan diyaaradda kasoo raacin galbeedka afrika iyadoo kadibna la baarayo marka ay soo gaaraan garoomada dalkan maraykanka meelaha ay ku noolaanayaan ama ciwaanadooda ayaa lahayn doonaa si loo xaqiijiyo in saraakiisha caafimaadku ay dabageli karaan ama ay raadin karaan haddii sidaasi loo baahdo dhanka kalena agaasimaha hay-adda c d c ee kahortaga cudurada ayaa u sheegay shalay aqalka koongareeska oo su-aale ka weydiiya sida cudurka uu ugu fidaya dalkan in mid ka mid ah kalkaalisooyinkii caafimaad ee lagu daweynayo markaasi emory university hosbital oo ku yaala magaalada atlanta isagoo dhanka kalena sheegay in kalkaalisadii labaadna la keenay cisbitaalka n i h ee magaalada badista ee gobolka maryland ee duleedkan washington d c isagoo intaasi raaciyey inuu og yahay in dadka maraykanku ay cabsanayaan
One of the things I fear about Ebola is that it could spread more widely in Africa. If this mid were ka to mida waxyaabahan uga boqo ibola waa in cudurku uu kusii fido afrika haddii ay taasi dhici lahaydna waxay khatar ku noqon lahayd hanaankeenna caafimaadka iyo daryeelka caafimaad ee aanu sugayno
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan umuuraha islaamka ah waxaa soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dagaalka ka dhanka ah kooxda lagu magacaabo dowladda islaamiga ee ciraaq iyo shaam ee daacish ayaa u muuqda mid sii kululaanaya iyada oo uu maraykanku hogaaminayo isbahaysi ka dhan ah ururkaasi isbahaysigan ayaa waxaa u badan dalal muslin ah oo u arka in ururkaasi halis ku yahay waddamada islaamka maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu rabaa in dagaalka uu ka soo qaybgeliyo kooxaha mucaaradka ee suuriya gaar ahaan kooxaha qunyar socodka ah arrintan ayaa waxaa sabab u ah iyadoo oo ay dowladda suuriya ay fursad u aragto in lala dagaalamo kooxda daacish oo ka mid ah mucaaradka ugu weyn ee halista ku haya maamulka bashaar al asad laakiin ergeyga gaarka ah ee arrinta la dagaalanka daacish u qaabilsan maraykanka generaal john allen ayaa sheegay in wakhti badan ay qaadan doonto sidii loo diyaarin lahaa mucaaradka qunyar socodka ee suuriya kuwaasi oo ka soo horjeeda maamulka bashaar al asad iyo kooxda daacishba generaalka oo dhowaan socdaal ku tegay bariga dhexe iyo dalalka islaamka qaarkood ayaa tilmaamay in arrimo kala duwan ay ku xeeran yihiin diyaarinta mucaaradka qunyar socodka ee suuriya arrimahaasi oo ah kuwo istiraatiiji ah ama ka turjumaya aragtida iyo qorshaha muddada dheer They need to begin to build and work together to create a coherent political superstructure.
waxay u baahan yihiin inay isa soo dhisaan oo ay isla shaqeeyaan si loo helo jawi siyaasadeed oo ay kula jaan qaadi karaan siyaasadda iyo natiijada ka soo baxda qorshaheenna istaraatiijiga ah kaasi oo dan u ah suuriya generaal allen ayaa la kulmay xubno ka mida mucaaradka qunyar socodka ee suuriya isaga oo sii maray dalka turkiga dowladda turkiga ayaa dadka falanqeeya siyaasaddu waxa ay ku tilmaameen inay ka cagajiidayso inay dagaalka daacish lagula jiro kaalin ka qaadato gaar ahaan difaaciddii kobani oo ku taalla xadka suuriya iyo turkiga generaalka maraykanka u qaabilsan iskudubaridka dagaalka daacish generaal john allen ayaa sheegay in isbahaysiga uu maraykanku uu hogaaminayo ay kordhinayaan duqaynta agagaarka kobani si daacish loo beegsado We're striking uh, the targets around Kobani uh, for humanitarian purposes.
waxaannu duqaynaynaa agagaarka kobani waana arrin bini aadannimo ah oo bini'aadanimada la xidhiidha waana inaan ka fiirsadaa haddii aan idhaah waa arrin istaraatiiji ah ama natiijo istaraatiiji ayaa ka soo baxaysa runtii waxaa jira baahi loo qabay tallaabadan markaan eegno xaaladda magaaladaasi kobani ama caynul carab ayaa ah magaalo ku taalla xadka suuriya iyo turkiga waxaana isku marila maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee dhulkaasi dega iyo daacish istaraatiijiyadda magaalada ayaa waxaa ka hadlaya ibraahim bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha islaamka magaalada caynul carab ayaa magaceeda ofishalka la yidhaahdaa kabani waa lahjada kurdiga oo ay u magac dareen magaalada magaaladu waxay ku taallaa xuduudka waa magaalada ugu weyn baaliga xuduudka ku yaala turkiga iyo suuriya xuduudka turkiga iyo suuriya waa xuduud ballaaran boqol iyo labaatan mayl weeye dherarkiisu magaaladanuna waa magaalo markii hore magaalooyinka turkigu isku dayey inuu dadka kurdishka ama dadka waxaaradka kurdishka ka ah oo suuriya dowladdii dadka lagu kiciyey dadkii la kiciyey ka mid ahaa inay goostaan si ay maaragtay ismaamul hoosaad ay u samaystaan laakiin hadda waxaad u malaysaa isal oo ka dheer ayaga ama daacish oo u jirta magaalo raka la yidhahda haysto isla north eastga iyaduna u dhow ayay ayaguna kasoo duuleen waxayna rabaan inay xud- xuduudka turkiga ay qabsadaan marka xuduudda turkiga waxaan la soconnaa markay bilaabatay mushkiladda suuriya oo ay turkiga iyo dowladaha qatar iyo sacuudigu ay ka dambeeyeen aan dhihi karno iyo maraykanka oo l- ku daawanayay arrintaas ayaa waxaa dhici kar ayaa waxaa la dhihi karaa magaaladan waxaa la isku dayey in dhulkan waa dhulkii la rabay in laga gooyo dowladda suuriya ama jamhuuriyad carabiya suuriya laakiin dadka dagaayay waa dad kurdisha qabiil ahaan laakiin waxay ka mid yihiin dowladda suuriya waxayna rabaan sida qeybta ciraaq oo kale inay ay goostaan oo ay noqdaan ay ismaamul go- gooni u taagan waxaanan hadda maqlaynaa neeto iyo maraykankuna inayba ka shaqaynayaan in vali no valison loo sameeyo ama ama een, cir ka caagan duulimada een, awoodda ee, dowladda suuriyana aysan imaan karin waana sheekadii waagii horena arbil iyo turkmenistanka ciraaq looga gooyey inta kaleo ciraaqa marka waxaa la rabaa in xukmi daati kurdiyiinta loo sameeyo een, magaaladuna waa magaalo weyn waxaa lagu qiyaasaa laba boqol oo kun inay degan yihiin in ka badan een, laba badii boqolna wayba qaxeen hadda oo boqol iyo sagaashan ilaa boqol iyo siddeetan iyo lix kun v o a ayaa wiigaga ribood gareynaysay inaa inay turkiga galeen turkiguna waxba kama qaban karo sabab sababo badan awgeed dowladda turkiga ayaa sababo kala duwan uga gaabsatay in ay garab siiyaan kooxaha kurdiyiinta ah ee dagaalka kula jira daacish ee difaacaya magaalada kobani oo ay dad badan hore uga qaxeen iyaga oo u tallaabay dhinaca turkiga waxaa la dhihi karaa saddex waxyaalood ayaa ugu weyn sababood marka koowaad turkigu ma rabo in maraykanka iyo dowladaha kale asagu taa uu uga duwan yahay ma raba inuu xukmi daati ama ismaamul laga dhiso een, xadka uu la leeyahay suuriya sababtoo ah kurdiyiin buu asna u nool kurdiyiinta dhulkiisa ku nool wuu caburiyaa kurdiyiintuna waxay degaan laba wadan oo caraba iyo laba wadan oo muslima labada wadan oo carabta waa suuriya iyo ciraaq labada wadan oo muslimkaana waa iiraan iyo turkiga marka turkigu ma raba in taa loo arko kurdigu haddii ku- kuwiisii buu caburiyaa kuwii suuriya sida kuwa ciraaq oo kale inay xadkooda xadkiisa bari ama xadka suuriya bari inay ka dhistaan dowlad taas waa kow midda labaad turki ma rabo daacish inay dhulka qabsato waa arrin kaloo sababa labaad midda saddexaad turki dhan uma ma rabo sida u muuqata waayo meel fog bay isgaarsiin siba erdogan baa u sababa in ciidanka suuriya oo da- dhulkan loo diiday waa hore inuu kusoo fidmo waxaan la soconnaa ciidanka suuriya labadii kun iyo labiyo toban ayuu isku dayay inuu magaaladan soo ceshto een, waxaa ka hor istaagay ciidamada turkiga iyo neto oo oo- oo handadaad ku samaysay oo yidhi dhinacaan ha imaan iyo rajab erdogan oo xiriirka uu la leeyahay white houseka pressure ku saaray in aanan suuriya haddana novel ison marka turkigu oo- mushkiladda saddexaad oo suuriya tan ugu fududna noqon karta ay- dadka waxaa looga adkaan karaa in dowladda suuriya xadka ay soo gaarto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha islaamka xuseen barre ayaa nala socodsiinayey guud ahaana idaacaddeenniya isaga ayaa u dambeeyey waa ibraahim xasan daandure anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.